wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay shirka madasha wadahadallada bulshada iyo dowlad wadaagga shirka waxaa kasoo qaybgalay xubno ka tirsan golaha wakiilada jubbaland agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dowladda jubbaland guddoomiye ku-xigeenada guddiyada shaqada iyo shaqaalaha rayidka guddoomiyaha bulshada rayidka guddiga culimada iyo marti sharaf kale shirka oo si rasmi ah u daafuray wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta jubbaland mudane maxamed yuusuf ayaa lagaga hadlay dowlad wadaagga iyo kaalinta uu islaamku kaga jiro runtii ka wasaarad ahaan anaga sharafay noo tahay kadib anagoo isku dayayn inaan wax ka fulino shaqooyinkii waajibaadka runtii naga saaran howlaha aan u dhaaranay waxaan rabaa inaan iraahdo kulamadan oo kale aan soo wadnay beryahaan ama bilooyinkaan aan soo dhaafnayba taasoo runtii aan ku xaqiijinaynay in bal isku dayo isku xirka bulshada iyo dowladda ka wada shaqaynta howlaha iyo mas-uuliyadda dadka u taalo heer shacbi heer dowladeedba shirka hadda ugu dambeeya waxaan is leeyahay wuxuu runtii ku saabsanaa in aan haweenkii gaar ahaan degmada kismaayo xaafadeeda kala duwan isu keeno kadibna culummo oo haween ah loo keeno culummadaasna ay u muxaadarayso haweenkaas marka kulamo badanaa jiray oo deegaanadan kasoo qabanay oo saasoo kale isdhexgalka bulshada iyo runtii wasaaraddana oo markii si loo fiiriya mar walbaba budiga u ah wax kastoo ka socda dowladda waa markay see tahay loo raaco haddii kale waa iska inta badan adduunyadan ugu badan oo annaga waxaan xoogga saarnaa barnaamijka adduunyada laakiin mar walbaba iyadaa hooyo u ah shaqo kastoo socoto marka insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo culummada oo runtii shaqooyinkaas si gaar noola waday ka wasaarad ahaan annaga marka waxaan isleenahay maanta waxaan joognaa bal in qeybaha hadda aad ku fadhisaan waad arkaysaa runtii budigihii runtii dowladgoboodka jubbaland markii laga hadlayo shacabkeedii mas-uuliyiinteedii culimmadeedii dhammaan waan ku fadhinaa halkaas saraakiisha kulli waan ku fadhinaa marka oo keliya waxa waaye de waan ognahay cid walba shaqe haysaa mas-uuliyad haysaa xilaan meel walba ka saaran waan aadaan ugu mahadcelinaha runtii inta ani aan ka ogahay dowladda jubbaland qof kastaay inay soo dadaashaan runtii halkaasiitu aan rabaa inaan ka marqaati furo maadaama cabaar aan soo joogay kuna dhex jiro maamulka dowladdu markaan ka hadlayno ama maamul markaan ka hadlayno waa young iyo old runtii stiil anagu youngeen nahay waxaan isku dayanaa inaan hore u soconno marka markaad fiiriso meelaha laga soo bilaabay ilaa hadda runtii u fiicanna run aada u fiicanna sidoo soo kale maamulka waa universal waaye haddii hadda aragtaan shirka qaab loo bilaabay qaab kale marka maamulku iska dhinacyo badan yahay taana waxaan ka holdaaranayna waxaa laga yaabaa wixii maamul wada ah xafiis kasta inuu si gaar ah wax ugu maamulaa dhici karta marka maamulna maaha hal shay oo meel taagan maahan waa wax runtii aada u badan oo u micno badan intaa kadib runtii waxaan leenahay qodobadan haddaan kusoo dhawaado maanta aan rabno inaan shirkeenna diiradda ku saarno waa dowlad wanaag dowlad wanaag markaan ka hadlayno waa tiir nabadda iyo xasiloonida iyo horumarka waara ee bulsho kasta waa markaan dowlad wanaag joogno runtii waa muhiim inaan fahno waxa aan mas-uuliyadda haysano iyo waxaan ka shaqaynayno waasaan sheegay oo qaybo badan ay soo mari doontaa oo runtii wax markay cusub yihiin wax badanaa iska hadlaysan laakiin waxaan u baahannahay inaan xaqiijino cadaaladda wadatashiga isla xisaabtanka iyo ilaalinta danta guud